wuxuu niyoodu go-aan ku gaadhay inuu afuro oo soomkiisa uu jebiyo axkaamtii niyadaynu ka hadlaynaa le waxbana mu cuno waxbana muu cabin muftiraadkii kale mid ka midana muu samayn wuxuu niyoodu go-aan ku gaadhay inuu iska afuro soomkiisu ma ku burayaa niyadaasi oo qura se ku buri maayo sida saxiixa soomkiisu wuu buraya walow yaanu muftir kale ama mufsid lisiyaam kale aanu samayn wax kaloo soomka buriye liannahu soomku laba rukun buu ku taagan yahayba niyada iyo tarku jamiic lmuftiraat in laga tago waxyaabaha wax afuriyo oo dhan haddii waxa weeya niyadii uu buriyo go-aan ku gaadhay inuu afuro labadii rukune soomka mid ka midaa meesha ka baxa soomkii markaa ma taagnay waa buray xaqiiqatu siyaam baa waxaa markaa meesha ka baxaysa taa waxaa khilaafsan qofka naftiisu ay ugu yaro sheekayso alla raashinka halkaa lagu karinaya udgoonaayo macaana alla cuna cunitaan ku fiicnaaye taasi niyo maa iyada xadiisu nafsi baa la ydhaha taa soomkaaga jabi maayo naftana naftana shaki kuma jiro iyadoo araadan biyo qabo hadday aragta inay odhanayso allah cabitaan ku macaanaayena ku ad ama haddii raashin ay aragto inay yar aqal taagayso niyadu waa go-aan qalbiga ka soo go-a taasi niyo maaha soomkaaga buri maayo hadduu jaro dido ka hor u yidhaahdo adhii taba maanta ma iska soomanaada mise waan iska jabiyaa labadii midna go-aan kumu gaadhin ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen mar haddaanu go-aan ku gaadhno inu niyaysan inuu jabiyada soomkii ka buri maayo waayo asalku waa niyadu inay baaqi tahay qof baa yidhi berri toole insha allah waan soomaya niyadiisii buu tacliiqiyey meel buu ka soo lugay insha allah bu haddii ilaahay doono waan soomi doonaa berri insha allahda dhowr macno loo isticmaalaaye hadduu uga jeedo tarad inuu ka noqnoqon uu leeyahay ama waan soomi ama waan iska dayn niyaysta noocaasi ay tahay dee niyada marka horeysa go-aan baa loo baahanya inu qofku niyaystu goosto inuu soomee soomkii umuu guntamin qofkaas maalintaasina uma tirsana laakiin insha allahda hadduu uga jeedo sida shalay oo kale aynu lahayn insha allah berri soom bay noqonaysaa waynu soomi doonaa hadduu uga jeedo litabaruk ka barakaysi insha allahda inuu ka barakaysanayo macnahana waa loo isticmaalaa markaana waxa weeyaan soomkiisii buri maayo oo waxba noqon maayo intaa waxaan ku xigsiinayaa oo si dhaktaan u dul marayaa mubtilaatu siyaam waxyaabaha soomka buriya waxyaabaha soomka buriya waa badayin waxaa ka mid a cunitaanka iyo cabitaanka si walakaca qofka waxuu cuna ama waxuu cabo waa adiladuna waa tuse waana la isku waafaqsay inay labadaasi soomka buriyaan waxaa la mida wixii labadaa la macno ah waxaan cunitaanna ahayn cabitaanna aan ahayn laakiin qabanayo shaqadii qofka ay u qabanayaan cunitaanka iyo cabitaanka sida irbadaha muqadiga oo kale irbadaha dadka lagu mudo ee waxa weeyaan raashin oo kale qofkii loo siinayo kuwaasi waxay la xukun noqonayaan cunitaanka iyo cabitaanka qofkiina soomkii waa uu kaga burayaa sida raajixa waayo shayga shayga la macnaahi xukunkiisuu qaadanaya saasay qaacido odhanaysa qofka wax cuna ama wax cabba ee soomkiisi sidaa uu ku buraa camdan waa dembaabay waa inuu ilaahay toobad keeno hadduu camdan arrinka noocaasiya u sameeyey laa yasixu minhu alqada inuu qallayaana ka ansixi mayso laga yeeli maayo inuu yidhahdo rabadaan baan iska cunayaayo shawaal iyo bilaha kasii dambeeyaan iska soomi doona yaa ku yidhi cibaado rara cibaado wakti baa loo yelay waktigeeda mid aan ahayn lama samayn karo ilaa sharcigu inuu yidhaahdo mooyaane waktigeeda wakti aan ahayn baa loo raray sida dadkaynu soo tilmaamayna oo kale ilahay u toobadkeen marka oo sunayaasha iyo nawaafisha farabadi arrinka labaada soonka buriya waa alqaw camdan inuu qofku iska matatiyo hadduu iska matatiyo rasuulku ula alayh salaatu wasalaam qofkaasi ha qalayo maalintaa uu iska matajiyey nas baa isaga kusoo arooray inuu qallayn karo laakiin haddaanu iska matajina matagu uu ka yimaado kaa isaga rasuulku yidhi alayh salaatu wasalaam falaa qadaa calayh qallayn isaga laguma laha qofka saddexaad ama shayga saddexaad oo burinaya waa xaydkii gabadha haddii dhiigga caadi u yimaado marka u yimi soomkii ka buraya waxaa lamida dhiiggii dhalmada walow ilbiriqtiga ama daqiiqada u dambaysa maalinta ha u yimaado soomku waa buraya maalintaana inay qallayeen baa waajib ku ah wuxuu noqonayaa ka kale jimaac ninku gabadhiisi inuu tago camdan si ula kac arrinkaa u sameeyo soomkiisu wuu buraya maalintaa inuu qalleeyana waa laga rabaa sa nusuus tusinayso waxaa kaloo laga rabaa kafaaro waa inuu qoor xoreeyo addoon waa inuu xoreeyo haddaanu helinna waa inuu laba bilood oo isku xigo xidhiida oo maalinaana udhaxayn waa inuu soomo hadduu taa kari waayena sitiina miskiinan waa inuu quudiyo lixdan miskiin saas arrinkaa loo adkeeyo waa halaag wey ninka arrinkaasi ku dhacayna rasuulka wuu yimi isagoo leh halagtiya rasuulka ila waan halaagsanay talow gabadhii maxay falaysaa gabadha haddii la khasbay soomkeedii ka buri maayo qallana laguma laha kafaarana lagama rabo laakiin haddii arrinka noocaasi ay ku waafaqday biikhtiyaariha isagay la xukun noqonaysa iyaduna waxaa isna soomka burinaya inzaalu lmaniyi bishahwati mutacamida qofka iska soo saara manidiisa oo isaga soo saara si shahwadii ku jirto ladda bimacnaa u dareemayo mutacamidan ula si ula kacan arrinkaa u sameeyey qofkaas soomkiisu waa buraya laakiin qofka xanuun uu ka keeno ama qabo uu ka keeno ama baqa uu ka keeno kuwa soomkooda buri maayo waayo bishahwa kagama iman arrinkaas waxaa lamida kaan inuu iska keenaan u qastiyey gabadhii sida dabiica marmarto markaas u hagaaga dabeetana way ka soo baxsatay inuu soo dejiyena umuu qastiyena umuu ku tala gashanayn kaana soomkiisu ka buri maayo waayo mutacamid maa hadde arrimaha noocaasiya ayaa soomka waxa weeyaan buriya waxay adilla ku soo aroortaynu tilmaamaynaa waxyaala fara badan la sheegsheegoona soomkay buriyeen mar haddaanu daliil lahayn soomku waa cibaado cibaadana way burtaa layskama odhan karo ilaa daliil tusinaya inay burtay sheegaya la helo mooyaane haddaba saddex arrimood saddex shardi ilaa la helo qofka waxyaabaha aynu soo sheegnay oo dhan sameeyo soomkiisu buri maayo ilaa saddexaa shardi la helo hadduu intaaba sameeyo soomkiisu buri maayo shardiga kood waxa way inuu caalima noqdo inuu og yahay waxaan inuu soomka buriyo haddaanu ogaynba waxaan inuu soomka buriyada soomkii kaga buri maayo laanno takliifku wuxuu ku xidhaya cilmiga aqoontii ogaalka maba ogaba tusaalahaan inay iska matajiyo inay soomka buriso wuu iska matajiyey dee soomkiisu buri maayo sidaasoo kale cilmiga waxa soo gudagelaya waa inuu og yahay xaalka uu ku jiro qofku waktiga oo waxaa dhici karta qofkii inuu isleeyahay qoraxdu way dhacday deetana iska afuro deetana qoraxda ay soo baxda show daruur bay ku jirtayba ama buuriya baba ka qaririso meel kale u baxo kaasi ma oga de ogaalkiisu wuxuu ku xidhay xaggii waktigii baan ogeyn wakti soom weli inay tahay ayaana ogeyn oo watiga waktigii la afuraya inay tahay buu malaynaya waana dhacdo waktigii rasuulka calayh salaatu wasalaam sida bukhaari warinayo oo asma waxay tidhi binta abibakr waktigii rasuulkaanu iska afurnay maalin daruur leh dabeeta qoraxdii aba daruurti ka soo murtiri oo soo baxday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam muu amrin maalintaasi inay qalleeyaan taa cagsigeedaa dhici karta oo inuu qofkii moodayo weli inay habeen tahay oo waagii aanu beryin oo cuntadii ku qasayo hawlo fara badan oo qabaniyo soomka buriyey oo kuwaanu soo sheegnay ka mid a sida ku dhacday saxaabigii waxa weeyaan cadi ibn abi xaatim la odhan jiray bukhaari warinaya kaana soomkiisu buri maayo mar dawi buu soo baxo markaasuu buu arkay iyadoo qoraxdii fallaanaha la soo jeeday ama soo baxdayba waxaanu islahaa weli waa habeen meel madooye wuxuu ku jirayba ama meel wuxuu ku jiray destiinkeedu badan yihi wax wakti laga egiyo waxaana muu haynin soomkiisu kaana buri maayo waayo waktigan uu ku jirayo wax uu cunayo wax uu cabaye uu islaantii la ciyaarayo ma oga inay tahay wakti soom marka waa inuu caalim noqdo shardiga labaad waa inuu yahay mid xusuusan soonka oo hadduu ilowsan yahayba oo wuxuu cuno oo uu cabo oo iska batafiyo oo jimaaci uu sameeyo oo inzaal maniyi bishaawatin ay ka dhacdo de soomkiisu buri maayo waa ilowsay qofka naasigaana qalamka waa laga rafciy shardiga saddexaad waa alqasdu arrinkaa soonka burinaaya samayntiisa inuu qasdiyey oo in yahay bimacnaa qofku qof isagu doortay samaynta ficilkaa soonka uu ku burayo laakiin haddaan isagu dooran fasawmuhu saxiix soonkiisa waa saxiix walow min mufsidaati siyaam wax ka mid aha ku dhacde tusaale ahaan ninkii baa lagu khasbay waxa weeyaan inuu wax cunaa ama wax cabo isagu qas umuu qastiyo inuu soonkiisan buriyo wax cunuu wax cabo soonkiisa ka buri maayo walow ha cuno ha cabo mar hadduu waxa weya taxta likra arrinkaasi dhacay iyadoo la khasbay sidaasoo kale waxaa lamida in wax adigu aanad u qastiy inay cabto dee afka ay kaagaen wasanka waad sandaarsato adigoo weysaysane deetana biyihii dalqada ku dhaca calooshii gaadhay umaad qastiyin daaduna biyo aan cabto soomkaagii buri maayo sidaasoo kale waxaa lamida waxbaa kugu soo dulay cuntaa kugu soo duulsho dabeetana adoo afka kala hayo cuntadiibaa dalqada ku gasho caloosha tagto cuntaynaad cunto adigu qastigaagu mu ahayn iyadaa iyadaa ku gashay cuntadu adigu afka maad gashan umaad qastiin markaa inaad aad wax soonkaaga burinaya ad samay soonkaagi markaana buri maayo waxaan kusoo gabagabaynayaa qofka arka qof sooman oo wax cunaya ama wax cabaya ama samaynaya waxyaabaha soonka buriya ma sida soomaalida aynu idhaahnaa iska daa iska wata ilahay baa arsaaqaye juuq haba odhane may sidaa lama odhanayo waxaanu qofku samaynayo waa munkar weeyaan maalinta rabda in wax la cunaa waa munkar in wax la caba waa munkar ninkuu gabadhiisii inuu taga waa munkar inuu iska matajiyo waa munkar sida munkaraadka kaleba qofka isagoo ilowsan samaynayo loogu diidayo ayaa tanna loogu diidaya qofki oo hadduu ku idhahdo war biyaagale soo dar isagoo sooman odhan maysi waanu darayaa wuu ilowsan yaha iska cabeen waxaad le war waad soomanta waad xusuusinaysa hadduu waxaa ninku gabadhi intuu tago idhaahdo hawl baan rabaa odhan maysa dee wuu ilowsan yaha iska wata hawshiisa war u adigii soomano waa inay tidhaahdo oo ay xusuusiso waxay ka dhigan tahay culimadu qof biyo najaasa doonayo inu cabo ama uu ku weysayso ma waxay odhanaysaa isagu ma oga inay najaas yihiin inaa iska wato waysadiisa waxba yeelmayn mar haddaan ogeyn najaas yihiin odhan mayso waa inaad u diido alimu waxani waa munkar annahyu can munkarna waa waajib munkarka in la reebaana waa waajib wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi وسلم تسليما كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وإن شاء الله تعالى halkaynu ka sii wadi doonaa darsigii ku saabsanaa axkaamta siyaamka axkaamta soomka waxaynu ka hadalnay gebagabadii casharkii shalay waxyaabaha soomka buriya iyo waxaa ku waajibayay qofka waxyaabahaasi sameeya insha allahu tacaala darsigeenna maanta waxa uu ka bilaami doonaa umuurun yubaaxu lisaa'imi ficluhaa walaa tufsidu sawmahu arrimo ay u bannaan tahay qofka sooman inuu sameeyo soomkiisana aan burinahayn waxbana aan yeelahayn arrimahaas oo laga yaabo in la ismoodsiiyo inay soomka buriyaan ama ay waxyeelaan ama dadka qaarkood ay ka shakiyaan arrimahaasi waxaa ka mida qofku inuu maydho si uu isu qaboojiyo ama biyo qabo madaxiisa uu ku shubo gelinka hore iyo gelinka dambeba arrinka noocaasi uu bannaan yahay qofkii soomana waa u bannaan yahay soomkiisana waxba yeeli maayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa sida saxaabadu ay ku sifeeyeen marka uu sooman yahay biyo ayuu madaxa ku shuban jiray si uu iskaga biyo arrinka noocaasi iyo kulaylka iyo haraabka saxaabada qaarkoodna waxaa ka sugnaaday ridwaan ullaahi calayhim inay maro qoysteen oo madaxa ay ku duuban jireen ama ay saari jireen marka arrinka noocaasi soomkaaga waxba yeeli maayo waxaa kaloo soomkaa waxba u dhimahayn luqluqashada iyo sandaarsiga hase haatee waxaa loo baahan yahay qofku inaanu ku xeel dheeraan wuxuu yihi rasuulku alayhi الsalaau wasalaam wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'ima ku xeel dheerow sandaarsiga oo biyaha sanka si fiican u geli inaad sooman tahay mooyaane oo qofku hadduu sooman yahay inuu ku xeel dheeraado maa si aanay biyuhu caloosha ugu dhaadhicin waxaa kaloo qofka soomkiisa aan waxba yeelahayn waxa la idhaha xijaamada toobniinka ixtajama nabiyu calayhi salaatu wasalaam wahuwa saa'im rasuulku wuu istoobay isagoo sooman waxaa la mida taasi qofka in laga qaado dhiig si loo baadho amaba qof waxa weeyaan il daran dhiig looga shubo waxaa kaloo qofka soomkiisa aan waxba yeelahayn alqublatu waalmubaashara ninku xaaskiisa inuu dhunkado ama uu mubaasharo la sameeyo hase haatee arrinka noocaasi wuxuu u bannaan yahay qofka awood u leh inuu naftiisa hantiyo oo naftiisa waxa weeyaan xakamayn kara rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay ku sifaysay waxay tidhi rasuulku kaana yuqabil wa yubaashir xaaskiisa waa dhukan jiray waana la mubaasharoon jiray wahuwa saa'im isagoo sooman wa kaana amlakakum liirbi laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa mid naftiisa ka adag oo xakamayn kara ayuu ahaa xadiidkaasi waa muttafaqun calayh waxaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray xadiid xasana masaladaa marka la marayo inuu kala duwan ninka weyne odagaa iyo ninka dhallinyarada ah oo masalada noocaasi intuu weydiiyey nin dhallinyaro ahi inuu u diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin oday intuu weydiiyeyna wuu oggolaaday marka arrintu waxay ku wareegaysaa uun qofku hadduu yahay qof naftiisa hantiyi kara oo naftiisa xakamayn kara oo ka adag alqublatu waalmubaashara way u bannaan tahay haddii kale uu ka baqanayo arrinka mamnuuca inay ku riddana mamnuuc ayay ka noqonaysaa waxaa kaloo soomkaan waxba yeelahayn indhakuuladka kadalika waxa weeyaan dawooyinka dhibcaha ee la isticmaalo ama dhagaha laga isticmaalo ama indhaha laga isticmaalo waxaa la mida arrinka caynkaasi atiib uduga waxaa la idhaha in la isticmaalo cadarada kala duwan waxaa la mida alidihaan subkashada ama dhaasashada qofki inuu dhaashto oo uu jidhkiisa ama wejigiisa uu mariyo wax subaga ama waxyaabaha kale lamida lagu dhaashto sidaasoo kale waxaan qofka waxba yeelahayn waxaa la idhaha alxuqna xuqnada macnaheedu waxa weeyaan qofka xagga dambe in laga siiyo dawo bimacnaa dawo dareeraa in lagaga shubo waxaa la mida in irbad waxa weeyaan lagu mudo qofka kadalika qofka haddii madaxa uu ka gaadhay dhaawac weyn oo aada u dalooshamay in meeshaasi dawo laga siiyo lagaga shubaa soomkiisa waxba yeeli mayso waayo arrimahan oo dhan waxaa asal u ah inay qofka sooman u bannaan yihiin wax daliiloo mancinaya ama diidayaana shareecada kumuu soo aroorin qofkana soomkiisa waa inagii hore u tilmaanay inaanu ku burahayn ilaa wax daliilu sheegay mooyaane waxaa soomkaaga aan waxba yeelahayn siwaaga ama cadayga inaad cadayato walow cadaygu haba ahaada mid qoyan oo dheecaankiisa leh gelinka hor iyo gelinka dambe iyo wakti kastaba waad cadayan karta waayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli salaa haddaanan ka baqanahayn ummadayda inaan mashaqiyo culays dusha ka saaro waxa aan fari lahaa inay cadaydaan salaad kasta marka ay tukanayaan muu kala saari rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka sooman iyo ka aan soomanayn waxaa dadka qaarkood ay idhahdaan luunkan udgoon ilaah agtiisa udgoonka ka ayuu qofkii ka baabiinaya laakiin culimmadu waxay idhaahdeen kaasi waa mid ka soo baxaya caloosha bukhaar caloosha ka soo baxaya weeyi waxba yeeli maayo markaas siwaag iyo cadaygu sidaas ayaa aimada muxaqiqiinta ay yidhahdeen sida bukhaari iyo ibnu khusayma iyo kayruhuma waxaa soomka qofka aan waxba yeelahayn qofku inuu waa bariisto isagoo junuba oo jinaabo aan ka maydhan ama jinaabadaasi ha ka timaada reerkiisa is arkeen ama ha ka timaada ixtilaam caaishiya umu salama waxay yidhahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaga ayaa u baryi jiray isaga oo junuba weliba janaabadaasi oo ka timi kulan uu la kulmay xaaskiisa uma yaktasilu wayasuum kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa maydhan jiray oo waa soomi jiray marka hadduu waagu kuu beriyo adigoo aan ka maydhan janaabo habeenkii waxa weeyaan kugu dhacday soomkaaga arrinkaasi waxba yeeli maayo waxaan soomkaaga waxba yeelahayn sidaas oo kale dawqu acaam cunto qofku inuu dhadhamiyo laakiin arrinka waxaa lagu qaydaya inaanay cuntadaasi gaadhin xalqiga ama guriga inaanay hore usii dhaadhicin baa ayaa arrinkaasi uu ku xidhanyay laakiin haddii carabka caaradiisa uu ku dhadhamiyo cunto si u ogaado inay dhanaan tahay inay milix leedahay inaanay lahayn inay qabowdahay inay kulushahay arrinkaasi soomkiisa waxba yeeli maayo ibnu cabbaas wuxuu yihi radia allahu canhu oo tarjumaan lqur'aan ah dhibaato ma laha buu ihi qofku inuu dhadhamiyo alkhalla aw ishay khalka waxa la idhaahdo ama shay kaleo cuntada ka mid a maa lam yadkul xalqahu wahuwa saa'im inta aanu gelin hungurigiisa isagoo sooman inuu arrinkaa sameeyaa dhibaato ma laha bukhaari baa soo saaray afarkaa isagoo mucallaqa ibnu abi shaybana isagoo mawsuulu wariye bisanadin xasan waxa aan qofka waxba yeelahayn in lagu mudo irbad sidao horena inuu ishaaray laakiin waxaa shardi o irbadaasi inaanay ahayn mid geli karta meeshii cuntada oo qofka ku taraysa wixii cuntadu ay ku taraysa waxa aan soomkaaga waxba yeelahayn inaad candhuuftaada liqdo ama ha badnaato ama ha yaraato ahlulcilmiguna masalada caynkaasi iskumay khilaafin laa yuclamu khilaaf bayna alculamaa fi hadi lmasala candhuufta qofka saa'imka inuu liqa inaanay soomkiisa waxba yeelahayn ama ha badnaato ama ha yaraato laakiin ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhahdeen intuu ururiyo ururiyo afka ku ururiyo inuu liqo waa arrin makruuha oo laga fiican yahay bay yidhaahdeen hase ahaatee waxaa arrinkaa khilaafsan annukhaamatu walbalqab waxa la yidhaahdo naxaakada ama waxa laabta ka soo goya adag isaga ma habboona ama ma fiicno qofka saa'imka ahi inuu liqo oo candhuufta taasi waa ka duwan tahay waxa soomkaaga aan waxba yeelahayn wadcu lxinnaa cala alra's inaad madaxaaga waxa weyan aad xinaysato ood xinno marisaa soomka waxba yeeli mayso sidaasoo kale waxaan qofka soomkiisa waxba yeelahayn dawooyinka la isticmaalo ee daloolada aan afka ahayn waxa weeyaan laga isticmaalo dhammaantood soomkiisa waxba yeeli maayaan arrimahaas oo dhami qofka oo waxba waxa weeyaan u dhimi maayaan haddaynu intaa kaga baxno arrimahaan qofka soomkiisa aan waxba yeelahayn waxaynu ku soo warinaynaa qaacido guud oo odhanaysa arrin kasta oo aanu daliil tusinahayn inay soomka dhibayso oo ay nuqsaaminayso ama ay jebinayso asalku waa inay qofka saa'imkaa u bannaan tahay soomkiisana aanay waxba yeelahayn waxaa intaaynu ku xigsiinaynaa qofka saa'imkaa waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mida suxuurta oo ah cuntada la cuno habeenkii uu cuno weliba aakhirkiisa qofka sooman ee maalintii soomaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi farqiga u dhaxeeya soomkeen iyo soomkii qoladii ahlulkitaabka ee yuhuud iyo nasaarada waa aklatu suxuur waa cunitaanka la cuno cuntada suxuurta marka cunitaanka la cunayo suxuurta waxaa ku jira khilaafuu qofku khilaafayo dadka yuhuudda iyo nasaarada oo khilaafkooda layna amray waxaa kaloo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay suxuurtu inay tahay barako oo wuxuu idhi barakadu saddex arrimood bay ku jirtaa aljamaaca midowga iyo asariid waa waxa weeyaan cuntooyinka qayb ka mid oo ah khubus ama laxoox iyo hilib laysku iyo maraq laysku sameeyey iyo asuxuur saddexdaa arrimoodba baraka inay leeyihiin ayuu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu ihi rasuulkeenu inahaa barakatun actaakum allahu iyaaha falaa tadacuuha waar suxuurtu waa barako ilaahay idin siiyeeha ka tegina waxaa kaluu yihi rasuulku halumma ila alghidaa'i almubaarak waar ku soo dhowow isagoo qof la hadlaaya cuntadan barakaysan ku soo dhowow barakada ku jirtaana waxay tahay baraka diiniya barakatun sharciyatun wa barakatun badaniya barako sharciga way ku jirtaa oo inaad rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayato oo sunnadiisa aada waafaqda waa barako ahlulkitaabka oo yuhuudda iyo nasaarada inaad khilaaftaana waa barako sidaasoo kale suxuurtu waxay kugu kaalmaynaysaa inaad soomkaagii ku gudato cibaadooyin iyo khayr iyo acmaal saalix oo kale oo aanad daciifin barako badaniyo oo ku jirtaana waa taas waxaa kaloo rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ilaah iyo malaa'igtiisuba inay ku salliyaan cala almutasaxiriin dadka waxa weeyaan suxuurta wax lagu suxuurtana waxaa ugu fadli badan buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam timirta nicma suxuur lmu'min atamr mu'minku waxuu ku suxuurta waxa ugu wanaagsan buu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam timirta haddii qofku markaa u niyoodo suxuurta uu timirta ku suxuuranayo raacitaanu rasuulka raaciyo ku dayasho uu ku dayanayo arrinka noocaasiyo waa laga abaalmarinaya qofka waxaa loo baahayay marnaba inaanu suxuurta ka tegin ilaa uu rasuulu ka gaadhsiiye calayhi salaatu wasalaam qofku haddaanu wax kala helin ha suxuurto walow bijurcatin min maa kaba biyaana ha noqotee wuxuuna ku suxuurto markaa suxuurta waa shay maqsuud oo loo baahan yahay xukunkeeduna waa manduub waa shay mustaxab oo sunnaa weey waajib maaha sida ahlulcilmi waa isku waafaqsan yihiin ijmaaca uu kusoo horeeya alxaafid ibnu xajar raximah llah fii fatxi ilbaari suxuurta waxaa sunna ah in dib loo dhigo saxaabiga la yidhaahdo anas ibnu malik wuxuu yidhi waxay u warramay saxaabiga kale la odhan jiray zayd ibnu haabit wuxuu yidhi zayd ibnu haabit waxaa la suxuurtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetana rasuulku salaadii buu u kacay salaadii subax markii suxuurtii aanu ka kacnay anas wuxuu idhi zayd waxaan ku idhi oo imisaa u dhaxeeya aadaankii salaada subax iyo suxuurtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam suxuurtay wuxuu idhi zayd waxaa u dhaxeeyey qadru hamsiina aaya konton aayadooo qur-aan inta la akriyo ayaa waxa weyaan udhaxaysay xadiidkaasi waxa wariyey bukhaari iyo muslim markaa suxuurta in dub loo dhigo ayaa sunnaha saa rasuulku uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam xikan fara badanna waa ku jiraan oo mar kastoo suxuurta dub loo dhigo qofka maalinta ayo waxu taraysa waa ta labaadee suxuurta markaa dib loo dhigo ee salaada subax waxa weeyaan lagu dhoweeyo waxaa dhacaysa in salaadii subax qofku uu ilaaliyo weliba jamaaca uu ku tukado waana mid la tajribeeyey qofka goor hore suxuurta ee dabeeta hurdada kuu noqda inta faraha badan salaada subax way ka tagtaa khilaafka uu khilaafay sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam awgeed markaa qofka muslimka waxaa muhima inuu suxuurta dub u dhigo suxuurta waktigeedu wuu soconayaa ilaa waagu si fiican uu dilaacayo waayo ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr cuna wacaba baa la yidhi ilaa waaga caddaankiisa iyo madowgiisa ay idin kala muuqanayaan oo madowga habeenkii iyo cadaanka waagu ay idin kala muuqanayaan waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ina bilaala yu'adinu bileyl fakunuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuub bilaal habeen buu aadimaya ee iska cuna oo suxuurtiina iska wata ilaa uu aadimaya ibnu ummi maktuub waxaa saxaabada ay yidhaahdeen ibnu ummi maktuub waxaa nin indhala mana aadimi jirin ilaa lagu idhahdo asbaxta asbaxta war waad waa beristo waagi wuu caddaaday markaa kaa waaga caddaankiisa sugaya ilaa uu addimayo iska cuno iska caba buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma bannaana sida ay sameeyaan in fara badan oo ka mida mu'aadiniintu in aadaanka wakhtigiisa laga horumariyo bisha ramadaan iyagoo le arrinkaa waxaan u samaynaynaa ixtiyaad si dadku waxa weeyaan wakti ay u helaan imsaak ay sameeyaanoo waagu aanu usoo gaadhin waxaa waajiba salaada subax ramadaan iyo kayru ramadaanba in loo adimo waktigeeda aadaanka hore ka hadli mayno aadaanka dambe ayaaynu ka hadlaynaa aadaankaa dambe in waktigiisa laga horumariyaa ma bannaana ixtiyaadkuna waxa uu ku jiraa iyo xalaal miiradku sida shareicadu ay tilmaamayso in la raaco oo ah salaadan in waktigeeda loo adimo cunitaankii cabitaankana in la joojiyo marka waagu waxa weeyaan uu caddaado waxa isweydiin leh ma la cuskanayaa oo ma la ysku hadlaynayaa aadaanka afuritaanka iyo joojinta cunitaanka labadaba muadinka ma la cuskanaya ama idaacad ha ka adimayo ama masaajid ha ka adimayo haddii qofka muadinkaha uu yahay qof waktiga ilaalinaya oo addimaya in qoraxdu marka ay dhacdo horena aan uga dhigahayn dibna aan uga dhigahayn aadaankiisa waa la cuskan karaa waa la isku hadlayn karaa oo marka uu addimo waa la afuraya sidaasoo kale hadduu yahay mid ilaalinayo waaga oo saacadiyo waxaanaan cuskanahayn waaga eeganaya hadduu yahay qofka muadinka ahi oo waagu marka uu dilaaco u caddaado un adimaya oo aan kana horaysanayn kana dibdhig ahayn kaana aadaankiisa waa la isku halaynaya oo marka uu adimo waxay noqonaysaa in waktigii cunitaankii cabitaanku uu dhammaaday waktigii soomkuna uu bilaabmay oo in la joojiya waka calaamaadka dawladdu ay bixiso markaa waa la cuskan karaa sida aadaanka idaacadda ka baxaya iyo madaafiic laga rido waxa weeyaan dawladaha qaarkood waktiga afuritaanku markuu gaadho dawladaha qaarkood madaafiic baa la ridaa haddii dawladdaasi ay tahay mid sharciga ilaalinaysa oo culimadeeda waxa weeyaan fatwada ka qaadanaysa sida bacdi duwal oo kale calaamadaha ay bixinaysa madfax ha noqoto ama aadaan ha noqoto waa la isku halayn karaa laakiin haddii ay tahay dawladdu midaan kaba warhaynba oo dadka idaacadda joogaa un markay la noqoto un canjilada aadaanka ay iskaga ridayaan askartuna marka ay doonaan madaafiicda ay iska ridayaan kuwaa layskuma halayn karo waxa weeyaan calaamadaha ay bixinayaan ee qofka muslimka ah waa inuu isaga laftiisu uu taxari sameeyo qofka ka shakiya inuu waagi barye iyo in kale asalku waa inaanu waagi baryin oo weli habeen lagu jiro sidaa ogeed ilaa uu yaqiinsanayo ama male xoog badan uu ku gaadhayo inuu waagi baryey wuu iska cuni karaa waanu iska cabbi karaa shakigana waxba laga soo qaadi maayo ilaahayna wuxuu ihi xataa yatabayana lakum ilaa ay idiin kala caddaanayaan qofkii marka uu yahay mid shakisanna umay kala caddaan taa waxaa cagsigeeda ah oo ka soo horjeeda qofka ka shakiyo qoraxdu inay dhacday iyo in kale qofkaasi inuu afura uma bannaana waayo asalku waxa weeye in weli maalin lagu jiro ilaa la yaqiinsanayo ama male xoog badan lagu gaadhayo inay qoraxdu waxa weeyaan dhacday waxa uu ka bilaabmayaa imsaagu iyo in laga istaago muftiraad marka waaga fajru saadiqa la yidhaahdaa uu dilaaco waaga laba waa ayaa jira fajru lkaadib iyo alfajru saadiq waa been sheegaya iyo waa run sheegaya saasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku kala tilmaamay waaga runta sheegaya waa waaga dheer ee sidaa jihada isugu dheerada sidaa waxa weeyaan sidaa gudban u dhaca waagaasi marka uu dilaaco ayay waajib noqonaysaa in imsaak la sameeyo oo laga istaago cunitaankii iyo cabitaankii iyo waxyaabihii soomka burinayay laakiin waaga fajru kaadibka la yidhaahdo ah caddaan yaroo isagu sidaa u dheerano saa u qotoma isaga waxa weeyaan waxba laga soo qaadi maayo habeen baa weli lagu jiraa in imsaak la sameeyaana waajib maha marka waaga noocaasiyo la arko haddii qofku uu maqlo muadinkii oo adimaya iyadoo cuntadii gacanta uu ku hayo ama sharaabkii gacanta uu ku hayo qofkaasi waxay u bannaan inuu cuntadaasi uu sii cuno oo uu sii cabo waxaa rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam inuu yihi idaa samica axadukum nnidaa walinaau calaa yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minh hadduu midkiin aadaanka maqlo iyadoo weelkiina gacanta uu ku hayo sharaabkii kii uu ku jiray ama kii cuntadu ay ku jirtay yaanu dhigin ilaa xaajadiisa uu ka dhammaysanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasi yidhi xadiidkana abu daawuud ayaa wariyey bisanadin saxiix laakiin cunto kaloo gacantaanu ku haynin ama dhulka taalle raadsan maayo qofka laakiin taa markaasi uu hayo inuu dhammaystiraa sharcan waa u bannaan tahay oo waxa weeyaan loo diidi maayo qofkii waxaa kaloo iyaduna isweydiin leh goorma ayaa u afurayaa qofkii soomanaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi uma atimu siyaama ila leyl soomka dhammaystira ilaa habeenka laga gaadhayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aayaddaas wuu inoo fasiray oo wuxuu ku fasiray wakhtiga habeenka la gaadho inay tahay wakhtiga habeenka madowgiisa halkaa uu ka soo bilaabmo maalintiina halkaa ay ka daba jeediso qoraxdiina waxa weeyaan ay qarsoonto ninka taabiciga la odhan jiray camr ibnu maymuun alawdi wuxuu yidhi saxaabada rasuulku waxay ahaayeen asracu nnaasi iftaaran wa abtawhum suxuura dadka kuwa ugu degdeg badan marka leega xagga afurka uguna waxa weeyaan dibdhicitaan badan marka leega masalada suxuurta cabdurazaaq baa fii musanafihi wariyey arrinka noocaasiina saxaabadu waxay ka barteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa ay sheegeen iyagoo safar ku jira inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid saxaabada ka mid a waardagoo inoo qoo sharaabki aynu ku afuri lahayn ay yidhahdeen ina calayka nahaaran rasuulka ilah weli maalin baa dushaada ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi waardagoo sharaabka inoo diyaari oo saxaabadu ay lahaayeen haddii midkayo awrkiisa intuu dusha uga baxo uu qoraxdii eegi lahaa ama meel taaga uu fuuli lahaa qoraxdii uu arki lahaa bay idhahdeen saxaabadu marka afurka mar haddii qoraxdu godka ay gasho oo ay dhacdo waktigii afurka ayaa bilaabmay wax cibraana maro waxba laga soo qaadi maayo casaanka daran ee qoraxdu halka ay kaga tagto waayo qoraxda dhicitaankeeda ayaa waxa weeyaan lagu xidhay afuritaanka afurka in la dedejiyo ayaa khayr fara badani ku jira rasuulkeenina wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadku khayr kama suulayaan inta afurka ay dedejinayaan waxaa kaloo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddaydu sunnadaydiibay ku dul taagan tahay inta aanay afurkeeda xidigaha la sugin wakhtiga xidiguhu ay soo baxayaan haddii ummaddu ay la sugto afurka wakhtiga xidiguhu ay soo baxayaan bimacnaa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka leexatay firaqa caynka qaarkood baa maanta caynkaa sameeya sida firaqu shiica kuwa ka mid ah rawaafida nimanka la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay afurka oo la dedejiyo inay ku jirto khilaaf la khilaafayo yuhuudda iyo kiristaanka wuxuu yihi rasuulku laa yazaalu diinu aahira maa cajala annaasu lfitra liana alyahuuda wاnnasaara yuakhiruun rawahu abu daawuud wabnu xibaan bisanadin xasan diintu kama suulaysa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam in noqoto mid muuqato xoog badan inta dadku afurka ay dedejinayaan waayo yuhuud iyo nasaaro afurka ma dedejiyaane dib ayay u dhigaan halka waxay nooga muuqato walaalayaal muslimiinta duhuurkooda awoodooda iyo xoogroonaantooda iyo sarrayntoodu inay ku xidhan tahay marba se diintooda ay u qabsadaan waa masalada afurka dedejintiisii ayaa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay asbaabta keensanaysa inay muslimiintu ay sarreeyaan haddii waxa weeyaan ay dib u dhigaan oo yuhuud iyo nasaare ay ku daydaanna arrinkaasi waxa uu keensanayaa in muslimiintu ay hoos u dhacaan oo laga xoog roonaado waxaa muhima in la afuro intaan salaada maqrib ka hor la tukan rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada maqrib isagoon tukan ayaa uu afuri jiray waxaana rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam afurkoo la dedejiyo iyo suxuurta oo dub loo dhigaa inay tahay min akhlaaqi nubuwa akhlaaqda iyo dhaqamada ay lahaayeen nebiyadu calayhim asalaatu wasalaam waxa iyadana isweydiin le qofku maxaa uu ku afuraya qofka wax kastoo xalaala inuu ku afura waa u bannaan tahay laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ashyaa ayaa jira uu ku afuri jiray oo ay habboon tahay in lagaga daydo rasuulku wuxuu ku afuri jiray calaa ratabaat timir qoyan buu ku afuri jiray rutab waxaa la yidhaahdaa timirtu marka ay bislaato ee aanay qalalin ee biyaheeda ay ku jiraan tan imika inagu aan isticmaalo tamri baa la yidhahdaa rutab inagu inama soo gaadho inta aanu weliba afurin inta aanu tukan ayaa ku afuri jiray timirtaasi qoyan ee dheecaankeedii leh hadduu waayana waxa uu ku afuri jiray tamr waa timirta bislaatay ee laakiin yaabisa biyihii iyo dheecaanka ay ka baxeen waa tan maanta inagu aynu cunno haddii taa uu waayana rasuulku calayhi salaatu wasalaam biyo ayaa uu ku afuri jiray weliba waxaa sunnaa timirta aad ku afuraysaa inay noqoto tiro kala dhiman sida rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray waxaa muhima iyadana in la ogaado inay ducadu tahay mid mustajaab oo la aqbalayo wakhtiga la afurayo rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex qoloba ducadooda lama radiyo waa laga aqbalaa waa qofka soomani marka uu afuraayo iyo ninka xaakimkaee ummadda u taliya laakiin cadaalad ku sifaysan iyo garsoor xaqa iyo wa dacwatulmadluum qofka laga gardaran yahay ee la dulmiyey isagana baryadiisa iyo ducadiisa lama radiyo ee waa la aqbalaa marka khayr idunya walaakhira qofki inuu ku ducaysto wey khayrka addunya ka aakhiraba wakhtigaa uu afurayo ducooyinka rasuulka laga soo wariyey waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ee marka uu afuro u odhan jiray dahaba adama'u wabtallat alcuruuq wa habata alajru in shaa allah haraadkii wuu tegey xididadiina way qoyeen wa habata alajru in shaa allah ajarkiina wuu sugnaaday sida ilaahay subxaana wa tacaala aan ka rajaynayno ee aanu ka filanayno ducadaasi markaa qofku waxa fiican inuu iyada si gaara u xifdiyo waxaa iyadana muhima qofka soomani inuu ku dadaalo qof kale oo muslima oo sooman inuu afursiiyo gaar ahaan dadka baahan waayo rasuulkeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka afursiiye qof soomanaa ajarkiisa oo kale ayaa u helaa iyadoo kii la afursiiyeyna ajarkiisa aan waxba laga nuqsaaminahayn qofka afur la siiyana waa inuu u duceeyey qofkii afurka siiyey wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku waa inuu yidhaahda akala طacaamakum alabraar wasallat calaykum اlmalaa'ika waaftara cindakum asaa'imuun cuntadiina ha cunaan dadka wanaagsani malaa'igtuna ha idinku sallido ha idin ducayso waaftara cindakum asaa'imuun agtiinana ha ku afuraan ama way ku afureen dadkii soomanaa sidaa ugu duceeye ducooyin kalo fara badanna iyaguna way soo areereenoo qofku qofkii afursiiya inuu ugu duceeye ay tahay masale ayaa jirta casriya masaa-isha wakhtiyadan dambe soo darisay waa masalada ku saabsan dadka diyaaradda saarani goormay afurayaan waa masale isweydiinteeda leh in fara badanna waxa weeyaan dhacdo bisha ramadaan dadka diyaaradda saaran haddii waxa weeyaan gobolku u dhaco iyagoo dhulka jooga oo waxa weeyaan ay dhulkaasi ku afuraan kadib diyaaraddu markay la kacdo qoraxdii ay arkaan ila way dhacaysaa waanay dhici kartaa waanay dhacday soomkoodii sidaas ayaga ugu dhammaaday qoraxda ay arkeenna markii ay afureen kadib iyaga waxba yeeli mayso waayo iyaga maalintoodii waa tii u dhammaatay ee markii ay dhammaatay qoraxdu ay dhacday ay afureen waxaanay ku afureen bimuqtadaa daliilin sharciyi sida ay keensanayso adilada waxa weeyaan sharciga ah inay markaa qoraxday arkeen imsaak ay sameeyaan oo cunitaanki iyo cabitaanki iyo muftiraadkii ay joojiyaanna waajib kuma ah waayo maalintood iyagu way dhameeyeen ilaa maalinta labaad waxa weeyaan ay gaadhayaan haddii waxa weeyaan dadkii iyagoon afurin ay diyaaraddii la kacdo weli qoraxay soo jeedo walow afuritaankiiba daqiiqadaha ka harsanaadaane oo dabeeto diyaaraddu markay kor u kacdo ee hawada ay kor ugu sii kacdo maalintiina kor bay usii kacaysa weliba khaasatan marka loo socdo xagga galbeed marka loo socdo mar walba qoraxdii waa ay usii muuqanaysaa dadkaasi uma bannaana inay afuraan ilaa qoraxdaasi u muuqata iyaga ay dhacayso walow beledkii ay ka kaceen ha laga afurabe inay salaaddii maqrib tukadaanna uma bannaana ilaa qoraxdaa iyaga u muuqata ay dhacayso waayo iyagu iminka waxay ku biireen makhluuqaadka jawiga ku nool bay ku biireen kuwii dhulka waa ay ka waa ay ka kaceen waanay ka guureen kuwii dhulka qoro walbana qoraxda iyaga u muuqataa markay u dhacdo ayaa salaaddii maqrib la tukanaya afuritaankuna uu bannaanaanaya markaa dadkaa jawiga maraya qoraxdaa jawiga ka muuqataa marka ay dhacdo ayuunbay salaaddii maqrib tukanayaan inay afuraanaan ay u bannaanaanaysa laakiin waxa weeyaan maaha inay yidhaahdaan wadankii aynu ka kacanay waktigii laga afurayo waa la gaadhay aynu afuro iyagoo qoraxdii u muuqata ma banaano taas sidaasoo kale wadanka ay dul marayaan ku xisaabtami maayaan haddii wadankan ay dul marayaan aadaanku uu ka baxayo oo laga afurayo ama mar horeba laga afuray iyagu taa tirsan maayaan iyagu waa reer jawi waa dadka jawiga maraya ee halkaa jawiga maanta ku nool qoraxdoodaasi ayaa iyagu eeganaya kuwa dhulka joogana la xukun maaha haddii dadkii waxa weeyaan hawada marayay ee diyaaradda saaraa iyadoo qoraxda ay u muuqato weliba ay dheer tahay ay beled ama waddan ay ku degaan dabeeto waddankaa markay ku degeen ay arkaan iyadoo qoraxdii ay dadka waddankan jooga ay ka dhacday hadda jawigooda qoraxdii way muuqataa haddii cirka loo baxo laakiin dhulkii markay usoo dhaadhaceen qoraxdii way dhacdo dadkii way afurayaan ama way afureenba salaaddii maqribna waa la tukaday ama waa la tukanayaaba odhan maayaan waar daqiiqad wax ka yar ka hor bay qoraxdii noo muuqatay markaan hawada joognay oo ilaa qoraxdii aan u malayna inay dhacday annagu afuri mayno odhan maayaan waayna waxa weeyaan afuraan waayo iminka waxay la xukun noqonayaan dadka dhulka jooga iyo beledkaasi waxa weeyaan ay ku soo degeen ayaa ay la xukun noqonayaan masale kale iyaduna isweydiin leh ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta kuma imtixaamin ee buldaan ulislaamiya ku nool laakiin masaladaasi waxay ka jirtaa waddamada waxa weeyaan gaalada kuwa ka mid a haddii waxa weeyaan habeenkii uu dheeraado ka waran oo habeenkii uu yahay saddex iyo labaatan saacadood maalintiina saacad qura ay tahay ama cagsiguba uu dhaco oo maalintii ay dheeraato maalintii saddex iyo labaatan saacadood ay tahay habeenkiina saacad qura uu yahay maxaa la samaynayaa waxaa ahlulcilmigu ay yidhahen masalada markay daraasiyeen salajna daa'ima iyo waxa weeyaan alcalaamat ibnu baaz raximah llah iyo calaamat ibnu cuthaymiin iyo hayruhumba haddii habeenka iyo maalintu meeshaasi afar iyo labaatan saacadood aanay ka badnayn marka la ysu geeyo sidii caadiga ahayd bay u soomayaan oo ay u afurayaan ama maalintu ha dheeraato ama habeenku ha dheeraado hadday maalintu saddex iyo labaatan saacadood tahay saddex iyo labaatankaaba waa inay soomaan oo habeenkuna saacad qura waxa weeyaan uu yahay haddii habeenki uu noqdo saddex iyo labaatan saacadood maalintiina saacad qura ay noqoto saacaddaas unbay soomanaanayaan waa dadka habeenkooda iyo maalintooda aanay ka badnayn afar iyo labaatan saacadood marka la isu geeyo waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr rasuulkuna wuxu yhi alayh الsalaatu wasalaam ida aqbala leylu min haahuda waadbara nahaaru min haahuna faqad aftara saa'im idah waxaa lagu xidhay afuritaankii habeenkii oo halkaa ka soo qaabila iyo maalintii oo halkaa ka daba jeedisa ama tani habeenku ha badnaado ama maalintu ha badnaato arrintaas sharcigu ictibaar muusiin laakiin haddii habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatan saacadood ay ka badnaadaan sida meelaha qaarkooda lagu leeyahay waxa weeyaan qoraxda lama arkayo lix bilood ama saddex bilood ama waxa weeyaan saacado aad iyo aad u fara badan dadka noocaasi xukunkoodu waxau noqonayaa way qadarayaan macnaa waxay qadarayaan saacadii habeenku ahaan jiray iyo saacadii maalintu ahaan jirtay saacadii markaa habeenku ahaan jirayna way iska afursanaanayaan saacadii maalintu ay ahaan jirtayna way soomanaanayaan ila waa xidhiidoo habeen iyo maalinba ma kala socnaa meesha habeenun baaba lagu jiraaba oo habeenkiibaa dheeraanaya oo afar iyo labaatan saacadood dhaafaya ama waxaa dheeraanaysa maalintii oo afar iyo labaatan saacadood dhaafaysa kuwaas way qadarayaan salaadiina way uqadarayaan waktiyadii la tukan jiray bay uqadarayaan ay ku beegayaan soomkiina sidaas oo kale taana waxa culimadu ay ka qaateen waxaa rasuulkeena uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam masiixu dajaal ninka la yidhaahdaa marka uu soo baxo inuu arlada joogi doono waxa weeyaan afartan maalmood oo maalini ay tahay sanad oo kale maalina ay tahay bil oo kale maalina ay tahay usbuuc oo kale maalmaha inta soo hadhaana maalmaha kale ay la mid tahay saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal bay weydiiyeen waxay ku yidhaahdeen maalintaasi sanadka iyo taa bishoo kalea iyo taa usbuucoo kalea xagga dherarka marka la eego maxaanu samaynaa salaaddii maxaanu ka yeelaynaa rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi qadara macanaa waktigii salaada waxa weeyaan la tukan jiray waa loo qadaraya marka salaad subax baa la tukan jiray intaasoo saacadood kadibna salaada duhur salaada duhur baa la tukanaya hadda maalinun baa lagu jira intaasoo saacadood kadibna salaada casar baa la tukan jiray waktigeedii baa lagu beegaya intaasoo saacadood kadibta maqrib intaasoo saacadood kadibna salaada cishaay wax taqdiir la yidhaahdo ayaa la samaynaya waxaa muhimo iyadana aynu baraarujinaynaa dadka sooman arrimo u habboon inay ilaaliyaan qofka soomayna waa inuu iska ilaaliyo laqwiga hadalkaan macnaha lahayn iyo kalaamka macsiyada ah sida cayda iyo aflagaadada iyo xanta iyo iskudirka dadka waxaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo ramadaan iyo kayrkeedba laakiin ramadaantana waa inuu si gaara isaga sii ilaaliyo arrimaha noocaasiyo qofku haddii uu ku qumo bimacnaa uu ku dhaco soomkiisu buri maayo oo ciqaabka lagu ciqaabayo maaha inuu soomkiisu buro laakiin waxaa lagu ciqaabaya inaanu soomkiisa ajar ka helin wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka aan ka tegin hadalka baatilka iyo xumaanta ilaahay subxaana wa tacaala baahi soomkiisa uma qabo oo inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa iska daayo ilaahay baahi uma qabo waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam fara badanaa mid sooman oo soomkiisa aan ka dheefin gaajo iyo haraad mooyaane macnaa wax ajara ka heli maayo wuxuu sameeyey waxyaaba fara badan oo xaaraama oo soomkii burin maayana soomkii inuu qalleeyo lagama baahna ama waajib kuma ah laakiin ajarkii soomka ayaa ay la tegeen arrimaha noocaasi qofka soomani waa inuu ku sifoobo deeqsinimo waa inuu ku deeqo cilmi hadduu cilmi leeyahay hadduu xoolo haysto xoolaha waa inuu ku deeqo hadduu jaah leeyahay oo dadku ay ka dambaynaan dadka u ergeyn karo waa inuu taasi ku deeqo waa inuu hadduu xoog leeyahay jasadkiisa iyo jidhkiisa iyo xooggiisa ummadda ugu deeqo akhlaaq wanaagsan ummadda inuu ugu deeqa ayaa loo baahan yahay wuxuu uhi ibnu cabaas radia allahu canhu rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu deeqsiisan waxaana deeqsinimada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay kordhi jirtay oo ay ziyaadi jirtay bisha ramadaan marka ay soo gasho waktiga waxa weyaan jibriil u iman jiray ee qur-aanka uula subcin jiray qofka soomaali walaala waa inuu ku dadaalo mudaarasatu lqur'aan qur-aanka akhrintiisa ama ha la wada akriyo ama qofku gooni ha u akriyo waa inuu ku dadaalo qofku ducada waayo bishan ducadii baa la aqbalaya waa inuu qofka soomaali ku dadaalo inuu salaada waktigeeda ilaaliyo oo weliba jamaacada waxa weeyaan uu la tukado khayr iyo wanaag oo dhan qofku inuu farabadiyaaliyo ayaa loo baahan yahay dadka muslimiintayna waa inay fahmaan xikmada iyo ujeeddada soomka laga leeyahay inaanay ahayn in la iska daayo waxyaabaha soomka buriya xikmada soomka laga leeyahay waxa weeye inuu qofku ka kororsado taqwa alla kacabsi lacallakum tattaquun buu ilaha soomka waxaa laydinku faral yeelay bal si alla kacabsi iyo iimaan iyo khashyo iyo khushuuc aad uga kororsataan laakiin maaha soomku in la iska dayin waxyaabaha muftiraadka ah oo wax kale aan laga kororsanahayn soomka waxaa loo baahanya laga kororsado taskiyatu nafs nafta in la taskiyadeeyo oo nafta la tarbiyadeeyo wanaag iyo khayrka lagu tarbiyadeeyo waa in laga kororsado soomka deeqsinimada oo qofku waa inuu dareemo gaajadani dhibaatada ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee walaalihiia ee baahan marka xikmadda soomka waa in la fahmo waxaa in yar insha allahu tacala aynu ka tilmaamaynaa iminkana waynu kusoo gebagabaynaynaa masaa-isha la xidhiidha qallaha alqada waxaynu tilmaannay dad ay u bannaan tahay ama waajibba ay ku tahay inay afuraan bisha ramadaan hadhow toolana inay qadaa sameeyaan oo maalmihii ay afureen ay dib u soomaan oo ay gutaan waajib ay tahay haddaba qadaagu laa yajibu fawran marka bisha ramadaan ay baxdo markiiba in la qalleeyo soomkii qofka ka tegay waajib maaha waayo ilaahi subxaana wa tacala wuxu uhi faciddatu min ayaamin uqar qofkii xanuun soom uu ku dhaafay ama safar maalmo kale ha qalleeya ayaa la yidhi maalmaha kalena lama xadayn oo lama odhan waa inay noqdaan maalmaha bisha ramadaan ku xiga hase ahaatee waxaa habboon qofku dayntaa lagu leeyahay guditaankeeda inuu dedejiyo waayo ilahay baa yihi wasaaricuu ilaa makfira u degdega dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaaday ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraat buu ilahay yidhi isagoo ammaanaya dadka khayrkii wanaagga u degdega saasoo kale xadiidka caaisha ee ay leedahay soom baa laygu yeelan jiray bisha ramadaan oo inaan qalleeyaa imay suurtogeli jirin ilaa shacbaanta soo socota mooyaane laba arrimood ba waa laga fahmaya xadiidka in qallihii dub loo dhigi karo oo wakhtigiisu muwasacu yahay wakhti ballaaran iyo in la dedejiyaa inay tahay mid habboon qofka haddaba qallihii dub u dhiga ilaa ramadaantii kale ay u soo gashay qofkaasi sida saxiixa ee xaqee sawaabkaa qadaa mooyaane wax kale laguma laha ramadaantii hore ayaa maalmo lagaga lahaa isagoon weli aan qallayn bay tii kalena soo gashay odhan mayno waxaa lagu leeyahy inuu maalmaha qalleeyo iyo inuu maalin kastaba miskiin quudiyo ee waxaanu leenahay waxaa lagu leeyahay inuu maalmaha qalleeyo waayo sababtu waxay tahay qallayntu maalmaha la qallaynaya miduu sharcigu zaman gaara ama wakhti gaara ku xadiday horta maaha waa talabaade haddii qofkaasi inuu fidyo bixiyo ay waajib ku ahaan lahayd rasuulkaa sheegi laha calayhi salaatu wasalaam shareecaduna way caddayn lahayd meeshaasoo kalena waa meel bayaan iyo caddayn waxa weeyaan u baahan qowlka caynkaasina waa qowl ay ku tegeen saxaabo badan sida ibnu mascuud iyo taabiciinta kuwa ka mid ah ibraahimu nakhaci xasan albasri taawuus waa madhabu abi xaniifa walbukhaari fii saxiixi iyo ibnu xazam iyo hayruhum aimo fara badan baa ku tagtay inaan lagu lahayn qofka qalla mooyaane wax kale walow ramadaantii kaleba ha usoo gashe mana jira daliil laa min alqur'aan walaa min asunna oo tusinaya qofkaa in lagu leeyahy waxaan qallo ahayn masalo kale aynu baraarujinaynaa waxay tahay qofka ma u bannaan tahay iyadoo qallo rabadaan lagu leeyahay soom sunnaa inuu soomo way u bannaan tahay soom sunnaa qofku inuu soomo iyadoo qallo rabadaan waxa weeyaan lagu leeyahay sida madhabka shaaficiyaduna u yahay waayo shareecadu may odhan shay sunnaa ma samayn kartaan ilaa waajibkii aad gudataan bal waxa weeyaan qawaacidda shareecada waxaa ka muuqata qofku mar haddii wakhtigu uu ballaaran yahay oo uu qaadayo waajibka iyo sunnadaba in sunnadii la samayn kara iyadoo qofka waajibkii lagu leeyahay sidaa salaadaheena aynu tukanaynaba oo salaada duhur sunna aad ka horaysinayso iyada waxa weeyaan salaadii duhure faralkaayd weli aana tukan kadalika salaadaha kale taasi markaa waxay tusinaysaa mar haddii cibaado waktigeedu uu ballaaran yahay in waxa weeyaan shay sunnaa oo cibaadaha isku jinsi yihiin in la samayn karo laakiin waxaynu baraarujinaynaa lixda maalmood ee bisha shawaal in laga soomaayo sunno tahay fadliga badanna leh iyaga soomkoodu fadligaa iyo ajalkaa yeelan maayo haddii qofku bishii ramadaan aanu wada soomin oo bishii ramadaan wax lagaga leeyahay waayo rasuulku wuxu alayhi salaatu wasalaam qofka bisha ramadaan sooma ee raaciya lix shawaal ka mid a waxa uu ka dhigaya mid sanadkii o dhan soomay oo kale marka taa waxaa lagu xidhay soomkeeda in bishii ramadaan horta lasoo soomay oo qofkaan waxba lagaga lahayn qallaha waajib maaha in la israacraaciyaa oo qofku haddii maalmo lagu leeyahay maalmahaasi waa uu kala kaxayn karaa oo intuu maanta soomo ayaa uu bil iska afursanaan karaa markaasoo bil kadib haddana maalintii kale lagu lahaa waxa wey inuu soomi karaa in la isku xigsiiyo oo ay noqdaan kuwo israacraacsan mid waajiba maaha ibnu cabbaas wuxu uhi laa ba'sa bi an yufariq inuu kala kaxeeyo maalmahaasi wax dhibaatiyi kuma jirto waxaad ka warantaa qofka dhinta iyadoo waxa weeyaan soom lagu leeyahay qofkaasi laba xaalood midkood ayuunbuu soo gelayaa inuu ahaa qof ay suurtagal u noqotay aanay suurtagal u ahayn inuu soomkii uu iska qalleeyo mabay soo marinba wakti soomkii inuu qalleeyo ay suurtagaluta waxaa kaa tusaalihiisuu noqonayaa qof xanuunsaday bishii ramadaan oo dabeetana bishii ramadaan dhexdeeda dhintay bishii ramadaan ayuu shan iyo toban ka xanuunsaday shan iyo toban markay dhammaadeen ayuu dhintay goor muu shan iyo tobankii qallayn doonaa qof waa uu dhintayba wakti uu qalleeyaba iyadoo la gaadhin amaba se xanuun baa ku dhacay xanuunkaasi bishii ramadaan o dhan wuu hayey xanuunkiisu wuu sii socday fursadba isagoon helin ayaa xanuunkii uu ku dhintay qofkii qofka caynkaasi ah waxba laguma laha fidyana laga bixin maayo wax wax cid ka soomaysaana ma jirto waayo wax lagu leeyahaan jirinba waayo wax tafriida haba yaraatee uu sameeyey ma jirto waktigii soomka lagu leeyahay uu qallayn lahaana waa uu dhintayba oo fursaddaasi muu helin saas ay ahlucilmiga yidhaahdeen laakiin qofka fursad hela qof baa xanuun baa hayay xanuunkii uu ka ladnaado fursad buu helay soomkii waxa wey inuu ku qalleeyo soomkii muu qallayn ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen qofkaasi soomkii waa in laga soomo ahlulcilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin in qofkaasi laga soomo ayaa mustaxab oo sunno ah hadduu soomkaasi ahaa soom uu ku nadray laakiin hadduu soomkaasi ahaa soom aan nadar ahayne soomkii sharciga ahaa biasli sharci waajibka ku asio soomka ramadaan oo kale in laga soomaa waxa weeyaan sunno maaha waxaa arrinka noocaasi ay uxujaysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaya ciddii waxa weyan qaraabadiisa ahayd laakiin soomka noocaasi ma soom oo dhan baa mise waa soomka nadarka saxaabadii xadiidkaa warinaayey sida caaisha iyo waxa weyan abu hurayra iyo saxaabo kaleba waxa soomkaasi ay ka fahmeen oo ay ku fasireen inuu yahay soomka nadarkao qura oo soomka kale waxa weyan aanu soo gelahayn waxaa kalooynu tilmaamay shalay qofka waxa weeyaan bisha ramadaan reerkiis ama xaaskiisii ku dhaca in soomkiisi uu buray maalintaana lagu leeyahay kafaarana lagu leeyahay kafaaro kafaaradaasoo ah inuu addoon xoreeyo hadduu kari waayana inuu waxa weeyaan soomo laba bilood oo xidhiidh ah haddaanu karahayna inuu lixdan miskiin waxa weeyaan quudiyo xukumka noocaasi waxaa la gaara soomka ramadaan laakiin hadduu qofku isagoo soom kaloo waajiba sooman arrinkaasi uu ka dhaco soom nadar ah ama soom qallaa hadduu arrinkaasi ka dhaco kafaaradani waajib ma ma noqonayso qadaaga ayuunbaa waajibah bisha ramadaan buu xukumkan xukumkani ku gaari waxaa kaloo iyaduna isweydiin leh hadduu soo celceliyo ka waran qofkii oo maalintii qura ahayd intaasoo jeer uu sameeyo jimaacaas ma kafaarooyin badan baa lagu leeyahay mise kafaaro qura haddii maalin qura uu soo celceliyo qofku kafaaro qura ayuun baa lagu leeyay laakiin haddii maalmo kala duwan oo bisha ramadaan ka mida uu soo celceliyo lama odhanayo ramadaan un weeyaane kafaaro quraa lagu leeyahy ee maalin kasta oo bisha ramadaan ka mid a oo uu soomkiisii ku buriyey jimaac waxaa lagu yeelanayaa kafaaro qura in tacadadat waxa weeyaan in tacadada aljimaacu tacadadat alkafaara bicadad alayaam wallahu aclam waxkama billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira